Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay madal lagu gorfeynayo hanaanka ugu habboon ee gabdhaha guurka ku degdegay ay dib ugu laaban karaan waxbarashada dugsiyada iyadoona kulanka ay ka qaybgalayaan xubno u badan gabdho kuwaasoo aragti kala duwan kusoo bandhigay madasha. madashan ayaa socon doonta muddo laba maalmood ah waxaana si rasmi ah u daafuray gudoomiyaha waxbarashada gobolka hiiraan cismaan maxamed cilmi isagoo xubnaha ka qaybgalaya ku booriyey inay ku dadaalaan sidii fikirkooda ay ugu dari lahaayeen qorshahan maanta traininkeenu wuxuu ku saabsan waa- waa discussions sidaan warbixinta ku hayno waa debate waa dood ku saabsan gabdhaha guursaday ee guur ku degdegay ee drop out ka noqday waxbarashadii sidii dib loogu soo celi lahaa in laga dooda ayuu ku saabsan yahay traininka meesha u fadhina ama fadhigan meesha aan fadhina maanta marka waxaan filayaa in ragga hadda wada oo aan ku naqaano kartida faraha badan iyo isku xirka faraha badan oo weliba aqoon dheeri ula sida sibnaanada loo bixiyaa oo wasaaradda waxbarashada markaan tagna anaga nafteenna een, federaalka aan tagna waxbarashada raggii qayb ka ahaa jiray oo bixi jiray uu ka mid yahay misir daacad inaad aad uga faa'iidaysan doontaan had has- hase yeeshee waxaa loo baahan yahay fadhigan in aad adinku maskaxdiin dhalaashisaan maskaxdeena dhalalis- dhalaalisaan oo aad soo saartaan een, qodobo wax ku ool ah oo halkaas looga ambaqaadi karo sidii barnaamijka lagu hergelin lahaa ee uu maridhalku noqon lahaa marka waxaan filayaa inaad adinkuna diyaar soo noqoteen qodobkan hore idin kuu sheegay haddana hortiina een- een, ka muuqda aadna geli doontaan oo aad wax badan arrintaas ayada ah aad ka marin dhalin doonta haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaan filayaa een, eh, hay-adda hadda een, hawsha fulinaysa in jooga fulinaya waxaa la yidhaahdaa sowdam ayaa la yidhaahdaa waa ururka horumarinta haweenka soomaaliyeed ayaa fulinaya marka hal- raggaas halkaasay ka socdaan waxaana fangareeya oo sida hadda ka muuqata boorarka efesam marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa maanta inaad hawshaa si fiican aad ugu soo dhalashaan oo aad wax wanaagsan nagu soo kordhisaan oo lala tegi karo meel fiican qof walba gabar walba meeshaan fadhisaa iyo wiilba wiil kastoo meeshaan fadhiyaa waxaa loo baahan yahay in uu si fiican uga qayb qaato si karti leh hufnaanna oo ay ku jirtaa xigmad iyo aqoon ay ku jirtaa inuu meeshan uu ka soo gudbiya wax alla wixii ilaahay ay ku manaystay oo fikir ah marka een, waxaan kusoo gabgabaynayaa een, discussionskeen wuunuu furan yahay xubnaha ka qaybgalay madashan waxbarashada gabdhaha ku degdegay guurka in dib loogu celin karo dugsiyada ayaa si wadajir ah u sheegay in laba arrimood inta badan gabdhaha ay ku kalifto inay ka haraan waxbarashada kuwaasoo kale ah in waalidiinta ay gabdhaha ku daraan wiil ay u calmadeen iyo in gabdhaha laftooda ay door bidaan inay guursadaan islamarkaana isaga haraan waxbarashada fikro fara badan aa lasoo sheegay laakiin waxaa jiraba dhaqan eh, maadaama uu guurka soomaalida inta badan wuxuu ku salaysan yahay diin iyo dhaqan markaan dhaqanka u fiirin marka waxaa jiro waxyaabo fara badan oo gabadha soo marin oo dhaqan ahaan ay soomaalidu u leedahay tusaale ahaan waxaa ka mid a ninkan inay gabar ka dhimato een, oo gabar yaroo kale waxbarashada was- wadatay loo sii xigsiin een, in la sameeyo wax laado xudun xidho markay dhalatay soomaalidu aad ay u taqaanaa gabar markay dhalatay in la dhaho gabadhan hadday qaan gaartay hebel aan siinaa oo gabadhiyo afar iyo toban sano jirto oo kale in nin la siiyo gabadhu iyadu ma lahaan jirin eh, yacni een, go'aanka ay ku dooranayso qofka ay nolosha la wadaagayso wiilkana sidoo kale Een, aabbaha iyo hooyada reerkaas marmarka qaar aabbaha way ka imaan jirtay aragtida ah in gabadha loo guuriyo wiil iyo in wiilka gabar loo guuriyo hooyadana way ka imaan jirtay laakiin qofka ay u guurinayaan oo ay ku darayaan waxay ahaay qof yacni ay ka fiirsadeen oo la isla ogyahay oo yacni gabadhaas een, mas-uuliyaddeeda iyo qoys ahaan iyo soomaali ahaanba qof xafidi karaa gabadhi waxay samaynaysaa een, wax yar markay soo kuusato een, ama jaamacad ha dhigato ama dugsi sare ama dugsi hoose ama dugsi dhexe ha ahaato waxay arkaysaa sidai deeqa dhawaajisay asaageedoo kale gu- guursanayo een, waa la iskugu faanaa xaqiidda markii laga hadlo heblo waa la guursaday nin noocaasaa guursaday saan saan saan qofkii kale marka eh, gabadhii marka waxay samayna ninka ugu dhow ee xiriirka la sameeyo ama wax u soo bandhigto ayay focuska saaraysaa Een, waxaan leeyahay waalidkana laguma caqabaday kara hadda gabdhaha waxawaaye waalid maba la tashtaanbo gabadhtaadi waa la xaraystay guri hebel ay ku jirtaa ha lasoo dhahaabo ee kaale nagu mehri marka ayadana waxay ku khasban tahay aabbahaas ama hooyadaas inay gabadhaas cidda kula xidido hadday xitaa ka diiddo waxaa laga yaabaa inay ka madax adeegto hadhowta ee duurka ka raacdo Ilaa labada arrin horta laba arrin oo ugu dhaca sida guurkan hadda qaabkan waana la sheego gabadhaas iyo wiilkaana sheegay midna waxaa waa qasab ay waalidkay ugu dareen iyagoo raadina dhaqaale koror midna waa iyadoo isbixiso sida gabadhaas ay sheegtay intay isaga xarooto oo hadhow laga soo saari waayo meeshii oo dan looga dhigo in maxay ahaatay ciddii lagu meheriyo labadaas qodob ugu muhiimsan oo ama lagu dilay maxaa ku raacday ninkaas maxaa u dhuumatay ama lagu dilay raaca ninkaas waa maxay si dhaqaalaan ugu helno marka labadaas arrin aniga waxay ila tahay ugu muhiimsan waxa kale waa iska maxay waxyaabo la xallin karo laakiin labadaas lama xallin karo